bismillahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum kulanti wacan dhegeystayaal dhammaantiinba meel waliba aad joogtaan waana lix iyo labaatanka bisha julaay sanada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeystayaal warka redio wardheer oo dhan wafdi ballaaran uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya oo ay ku jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda ayaa waxay gaareen gobolka shabeellaha hoose kadib dagaallo halkaasi ku dhex maray qabaa'ilo wada dega warkaas booqashada wasiirka arrimaha gudaha iyo xildhibaanada ka tirsan dowladda shabeellaha dhexe iyo war kale oo ku saabsan injineer mukhtaar casaasihii naadiga saxaafadda soomaaliyeed ee xaruntooda ay ahayd magaalada muqdisho oo isna magaalada muqdisho ku geeriyooday waxaa warbixintan magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha redio wardheer maxamed nuur amiin kadib kulan ay magaalada muqdisho ku yeesheen wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdixakiin maxamuud xaaji fiqi wasiirka cadaalada iyo gasoorka soomaaliya cabdulaahi abye nuur iyo ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdood saacid ayaa lagu go-aamiyey in ciidamo ka socda midooda afrika loo diro goobihii dhowaan ay ku dagaalameen beelaha walaalaha ah ee ku dirirayay gobolka shabeellaha hoose qeybo kamid ah sidoo kale wafdi heer caalami ah uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya ayaa loo diray halkaasi iyadoona saacadihii soo dhaafe u gaaray garoonka lamber konton ee gobolka shabeellaha hoose halkaasi uu kulamo kula yeeshay qayb kamid ah dhinacyadii ku dagaalamayay halkaasi iyadoona lagu wado in goor saacadaha soo socda u gaaro wasiirka goobihii dagaalada ay ka dhacayeen labadii maalin ee lasoo dhaafay dagaalada ayaa waxaa inta la ogyahay ku geeriyooday ilaa iyo shan ruux halka ee dhaawacana uu gaarayay ilaa iyo toddobo waxaana saacadihii lasoo dhaafay soconayay waan waan ay wadeen oday dhaqameedyo kasoo jeeda labada dhinac inkastoo waxa la-aana laga gaarin wasiirka ayaa lagu wadaa in uu kulamo la qaato dhinacyadii halkaasi ku dagaal iyo sidoo kale maamulka gobolka shabeellaha hoose dowladda soomaaliya ayaana ka jawaabtay baaq ka soo yeeray maamulka gobolka shabeellaha hoose kaasoo ku aadanaa in ciidamo dheeraada lasoo kala dhex dhigay dhinacyada isku haya halkaasi waxaana saacadihii lasoo dhaafay lagu arkayay qeybo kamid a goobihii dagaalada ay ka dhacayeen maalmihii lasoo dhaafay ciidamo ka socda midowda afrika iyo sidoo kale ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo gaaray halkaasi guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabduqaadir nuur c d ayaa sheegay in baaqoodii laga soo jawaabay aadna ay ugu faraxsan yihiin
way ka jawaabeen amisom ilaa iyo xamdada goobo badan ayay geediyeen ciidada xoogda dacasha isku soobtee marka way jirtaa kulliydaba talgawsheena saabsa in qorshaha maamulada la dejiyo yahay in xabadda male ku qoshta insha allah maamula ku kala qabtay oo shacabka ku baabina ayana ku baabina hadda dowladda dobri anaa maamulka nabadkiisa maxaa wax waa ka dhaqaajoon awoodteena way duweysa marka in maamulkiya mar walba ka imaanaya qoryo wata marka arrimahaas ayaa ka tahay arrimo kale leeyihiin labada beelood waxaana dirirta maalmihii lasoo dhaafay qayb ka ahaa ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka soomaaliya oo labada dhinac u kala saftay dhanka kale allaha u naxariistay waxaa gudaha magaalada muqdisho ku geeriyooday guddoomiyihii naadiga saxaafadda soomaaliya injineer mukhtaar maxamuud xasan oo saacadihii lasoo dhaafay ku geeriyooday gudaha magaalada muqdisho injineerka ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay ku xanuunsanayay gudaha magaalada muqdisho iyadoona sidoo kale ay baxnaaninayeen tiro wariyaal ah oo uu soo saaray injineerka injineerka ayaa efka kaga tegay laba carruur iyo hooyadood waxaana lagu aasay gudaha maga muqdisho injineer mukhtaar maxamuud xasan ayaa soo saaray tiro weliyaal ah oo ka howlgala warbaahinta caalamka haba ugu ba ka shaqeeya gudaha magaalada muqdisho maxamed nuur wardhe radio muqdisho
heegan buuxa ayaa la sheegay in la geliyay ciidamada dowladda soomaaliya iyadoona xalay laayasaaki ciidamadu ay howlgallo ballaaran ka wadeen wadooyinka iyo weliba isgoyska muhiimka ah ee magaalada muqdisho ciidamo booliiska oo aada u feejigan ayaa howlgallo waxa ay ka wadeen wadooyinka magaalada muqdisho maanta waxaana dadweynaha reer muqdisho ay dhegta u taagayeen haddaba xaaladda magaalada sida ay tahay maanta ayaa waxa ay ku beegneed toddoba iyo tobanka bisha ramadaan oo sidoo kale ku beegan dagaalkii beder taa oo beddelkeeda xarakada al-shabaab ay cilaamiyeen dagaallo ay doonayaan in gudaha magaalada muqdisho iyo weliba qaar ka tirsan deegaanada dalka ay kula galaan ciidamada dowladda iyo kuwa misom saraakiisha hay-adaha ammaanka ayaa sheegay in ammaanka ay xaqiijiyeen islamarkaana ciidamo fara badan ay geynayaan wadooyinka iyo weliba isgoysyada muhiimka ah ee dowladdu ay isticmaasho iyo weliba kuwa dhaqdhaqaaqa magaalada muqdisho wadooyinkii ugu dambeeyaya waxaa magaalada muqdisho ka jiray falal amni dara oo isugu jira dilal iyo weliba qaraxyo halka warkaasi idinkaga imaanayana waa radio wardheer xeer ilaaliyaha dalka masar ayaa sheegay in xabsiga lagu sii hayn doono madaxweynihii xilka laga tuuray ee dalkaasi maxamed mursi isagoona sheegay in loo haysto dembiyo la xidhiira basaasinimo sida uu hadalka u dhigay xeer ilaaliyuhu maxamed mursi oo xukuumaddiisa lagu riday inqilaab milatary ayaa tan iyo dhammaadkii bishii hore lagu hayay goob aan la aqooninayo iyadoona horay milatarigu ay u sheegeen in ammaankiisu uu sugan yahay balse waxaa hadda soo shaacbaxaysa in loo diyaarinayo hogaamiye la doortay in maxkamad lasoo taago dambiye la xidhiira khiyaano qaran sida hadalka loo yidhi xerilaliha masar ayaa sheegay in shan iyo tobanka maalmood ee soo socda maxamed mursi lagu hayn doono xabsiguri waxaana uu sheegay in loo haysto dembiye la xidhiira inuu u basaasi jiray xisbiga xamaas ee reer falastiin kana taliya deegaanka khaza ee sida weyn ay xuduudda u leeyihiin dalka masar ikhwaan muslimiinka dalka masar ayaa weli waxay ku baaqayaan banaanbaxyo ka dhana dowladda iyadoona milatariga dalkaasi ay sheegeen inay qaadi doonaan tillaabo cad oo ay ku doonayaan amniga dalkaasi inay ku sugaan iyadoona ay sheegeen kooxo ay ku tilmaameen argagixiso ay ula jeedeen taageerayaasha ikhwaanka iyo weliba maxamed mursi in guud ahaanba dalka ay ka qaban doonaan warkii oo aad kala socoteen idaacadda wardheer akhyaartana dhegaysanaysa iyo xilligan waa nagaynta waana inoo mar kale haddii aad laydmoo war akriyuhu waxa uu ahaa anigu waa maxamed cusmaan xabiib amaan allah